lix iyo labaatanka bishan aynu ku jirnay januari ayaa la filayaa inay soo gebagaboodo ama ay xiranto diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka ee somalilan taasoo siddeed iyo labaatankii bisha aynu ka soo gudubnay bilaabantay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan muuse xasan yuusuf oo kormeer mudooyinkii ugu dambeeyey ku sameynayay gobolada kala duwan iyo degmooyinka ay diiwaangelintu ka socotay waxaana gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan muuse xasan yuusuf uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey sida ay diiwaangelintu u socoto iyo kormeer uu ku sameeyey gobolada kala duwan iyo degmooyinka kaasoo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid ugu korgelayay hawsha diiwaangelinta iyo sida ay u socoto xadar iyo tiimka v o a aada iyo aad baad mahadsan tihiin kormeerkan aan gobolada kusoo marayay waxay ahayd uun dardargelin iyo dhiirigelin iyo in loo kuurgalo shaqada diiwaangelinta ee ka socota gobolada jamhuuriyadda somalilan iyo degmooyinkiisa halkaas aan kula kulmayey komishineeradii muxuu ahaa qaranka commishinka ee uu ku qornaa gobolada iyo shaqaalaweynihii commishinka gobolada ku matalayay iyo shaqaalihii goobaha ku sugnaada inaan muxuu ahaa aan la kulmo xog wareysano wixii carqaladaa iyo wixii muxuu ahaa muxuu ahaa carqaladaha jiran aanu ka wada hadallo ujeedada safarkan intaas ayuu kaloo badnaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan ayaa isdul taagay waxa uu la kulmay iyo sida ay dadku isu diiwaan gelinayaan waxaana uu carabka ku dhuftay inay arkayaan ama dareensan yihiin in sidii ay filayeen si ka weyn ama ka ballaaran ay isu diiwaan gelinayso bulshadu alxamdulilah dhammaan gobolada aan soo maray iyo goobaha diiwaangelintu si aada iyo aada u qurux badan bay ka socdeen waxaana la odhan karaa run ahaantii diiwaangelintii aanu ka fulanaynay mid ka badan ayaanu rajeynaynaa goobaha qaar muxuu ahaa shaqada waxay ka socotay ilaa iyo habeenkii marka culays badan badan oo dadkii isdiiwaan gelinaya ayaanu run ahaantii la kulanay annaguna commission ahaan waxaanu maalinba maalinta ka dambeysa aanu sii xoojinaynay si shaqadaasi aan hoos ugu dhicin alxamdulilah shaqadaas iyo hawluhuna si fiican bay u socdaan kolley shaqada ugu badan intaasun bay ahayd dhinaca kale diiwaangelinta codbixiyaasha somalilan waxaa si weyn uga qayb qaatay dhammaanba xisbiyada iyo ururada siyaasadda somalilan kuwaasi oo badiba safarka ku gaala bixiyey gobolada iyo degmooyinka waxaana ay bulshada somalilan ku dhiiri gelinayeen inay isdiiwaangeliyaan kakale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay maalmaha hadhay in bulshadu ay ka faa'iidaysato aad baad mahadsanta xadarow kolley fariintan u diray waxa weeye bulshada somalilan muddo yaro kooban ba hadhay in laga faa'iidaysto oo la isdiiwaangeliyo ayuumaan farayaa waan leeyahay run ahaantii waa fursad iyo jans aad iyo aada u qaaliya laga faa'iidaysto inta badan goobaha diiwaangelinta markaad aragto labada gelinba waa subaxdii iyo galabtiie weli waxaa jira dad badan oo goobaha diiwaangelinta taagan gaar ahaana magaalooyinka waaweyn fadal maxamed cakulle c o a hargeysa